عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay safarkii iyo wixii kuba tacalluqsanaa salaada ama gaabinta jamcinta iyo sunnayaasha marka la eego rawaatibta ah iyo kuwa kaleba waxaa xukunkoodu yahay iyo tukashadoodu ay tahay marka abwaab kolley waxoogaayo waan soo marray welina waxoogaaba inoo harhsan wuxuu yidhi imaamku raximahu llahu tacaala baabu man lam yatadawac fi safari dubura asalaati wa qablaha baabu bayaani xukmi man bal wuxuu u baabaysan yahay cidda markaas xukumkeeda caddaynteed lam yatadawac aan sunnaysan oo fi safari safarka dhexdiis oo marka uu safarka yahay sunno aan tukan dubura salaati salaada dabadeed iyo wa qablahaa horteed kolley waa tii aynu ama waynu soo marray salaado ama maalin ha noqoto ama habeene laakiin aan rawaatibta ahayn oo rasuulka ilaahay tukaday salawaatullaahi wasalaamu calayh ee waa salaadaha dabadood waa raatibadii ka dambaynaysay salabadan ragcadood ee cishaayima ka dambeeya oo kale iyo horteedba raatibadiisaa duhur oo kale iyo kaba horraysay bal cidda aan tukan ee ku kaabsaday uun labadii ragcadood ee uu salaadaa uu gaabinaya faradkayd kuba gaabsaday bal kuwa wixii mustanadkoodu yahay ama xukumka jaanibkaas ayuu caddaynteedii baabkeedii yahay xagga tarjamada man lam yatadawac fi sabari dubura salaati wa qablahaa kolley mutuuntaan eegayo dee kutubtan hayno qaaliban tarjamada waa sida kuba qoran a'immadan kitaabka sharxayna waxay ka dhigayaan ruwaadda intooda badan bukhaari inay ahayd man lam yatadawac fi safari dubura salaati intaas ay riwaayadoodu tahay ee laakiin xamawi oo isna ruwaadda kaba mida ayaa isagu wa qablahaa lahaa oo haddaan waqablahaa ka goyno imika iyadoo tarjamo dhowi inoo soo socotoota ku xigtaa waxay noqon bal ciddii aan salaad markuu safarka yahay salaadihii faradka ahayd dabadood aan salaad tukan sunno ah oo intaasoo markaa waa raatibadii bacdiyada ahayd unbuu noqon waayo markaa qabliyadana marka dambuu kaba hadlay laakiin haddii waqablahaa laba idhaaho bal xagga riwaayadaaka ama tarjamada kale ay ku yar kala dunaanayaan ama ay u yar farqiga u dhaxaynaya markaa dambaan sheegi doonaaye bal ciddii aan wax sunno aba tukan salaada dabadeed iyo horteedba taas buu markaa caddaynteedii iyo baabkeedii yahay xadaanaa yaxya bnu sulaymaan qaala xadaanaa bnu wahbin qaala xadaanii cumaru bnu muxamadin ana xafsa bna caasimin qaala saafara bnu cumara radia allaahu canhuma faqaala kolley sanadka raggiisa dee walow muddo imika aan kala maqnayna waa dad aynu soo maray cumarkana waa cumar ibni moxamed ibni zayd ibni cabdillaahi ibni cumar ibni alkhadaab weeye waynu soo marro horeynuu soo marro waa nin hiqoo saadisa xafsahana waa xafs ibni cumar ibnmarkaa xafs ibni caasim ibni cumar ibni alkhadaab weeye anoo waa qaraabo ee laakiin xafsa cabdillaahi ibni cumar dee abtirsiinta kuma marayo ee caasim ibni cumar baa dhalay haddaba xafs bnu caasim baa wuxuu yidhi safara bnu cumara cabdullaahi bni cumar baa safray radia allaahu canhuma fa qaala wuxuu yidhi saxibtu waxaan raacay oon safar u raacoon la saaxiibay annabiya sala allahu calayhi wasalam falam arahu maan arag yusabbixu xaaluu sunnaysanayo sunno tukanaya fi safari safarka dhexdii taas maan arag kolley casharkii xalayba waynu ku soo maray isagoo inoo soo naqliya ibnu cumar xadiiduu haddana soo celin doono rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh raaxilada korkeediina ku tukan jiray isagoo qibladiisuna ay tahy kolba xagga uu jeedo ee markaa waxa ay tani tahay waa raatibadii sunnihii raacaya faradka weeye taas buu u jeedaa oo imika yatanafalu rawaatib alatii qabla alfariidati wa bacdaha waa taa rawaatibtan ama faradka ka horeysa ama ka dambaysa isagoo tukanaya rasuulkii ilaahay maan arag buu yidhi wa qaala allahu ilaahayna wuxuu yihi jalla dikru laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana laqad kaana lakum waxaa idiin sugnaaday oo fii rasuulillaahi rasuulka ilaahay idinkuba sugnaaday uswatun xasana dayasho fiican markaa kol haddaan rasuulka ilaahay tukan oonu dee sunno tukan jirin mid ka horeeya mid ka dambeeyaba waa taa salaaddii faradkaahayd baa la gaabiyey dadka iyadoo xarajka iyo culayska iyo mashaqada halkan ugu sugan laga fudaydinayo dee rasuulka ilaahay bay dayasha idinku sugantahe ku dayda sunni hadyigiisu in la tukado raatibo mu ahayn kole xadiidkan isagoo muslim wariyey riwaayo uu leeyaho bal dariiqan muslim ayaa wuxuu ahaa inuu xafsi yidhi ibnu cumar baan la socday oo dariiqa makana way ahayd uhur buu tukiyey ibnu cumar dadkii la socday laba ragcadood markaasay halkii dee uu ku tukaday buu kaba tago halkii raxligiisu ahayd bay iyagoo la socda u soo kaceen markaasunbaa u arkay da taagan dee dadkiina wuu ogaa salaadda way la tukadeenoo tukanaya wuxuu yidhi maa yasnacu haaulaa'i kuwani maxay samaynayaan dadkan maxay samaynayaan waxaa lagu yidhi yusabbixuuna way sunno ayay tukanayaan wuxuu yidhi markaas low kuntu musabbixan la atmamtu markaasuu xadiidkanna sheegay haddaan anigu nin sunno tukanaya ahay dee faradkiiba waa nigan afar af laba laba tukanayee faradkaaba ka mudnaa inaan taam yeelo faradkaygaan taam yeelila haddaan sunno tukanayo oo kol haddii faradkiiba la dhimay fudaydin ahaan iyo takfiif ahaan iyo dadkii iyadoo bal xarajkan laga kor yeelayo sunnihii waxa weeyaan isna min baabi awlo weeye in lagaba daayo saasuu yidhi markaasuu xadiidkan sheegay bal xadiidka weli dariiq kalea inoo dambeeyo wuxuu yidhi xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can ciisa bni xafsi bni caasimin qaala xadaanii abi anahu samica bna cumara yaquulu saxibtu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaxya yaxya bnu saciid alqadaan weeye oo dee musadad sheekhiisayna in badan soo aragnay ciise bnu xafsna aabihii xafs bnu caasim waa kaa sanadkaba inoogu sugnaayee markii hore cumar ibnu moxamed baa ka warinayay mase ciise oo uu dhalay baa kaba warinaya ciisahana ee waa ciise bnu xafs ibnu caasim ibni cumar ibnulkhadaab saan imakaba abtirsiinta aabihii usoo sheegnay waa nin reer madiine oo lagu naanaysi jiray rabaax rabaax lagu naanaysi jiray kolkol baa isaga la yidhaha al ansaariy waana nin qurayshoo reer bani cadiya waayo waa aalu cumar ee al ansaariyuna kolkol waa la yidhaahayo hooyadiibaa ansaar ahaydoo markaasay kolkol saas looba yidhaahaaba dee xabciisa bnu xabsin il ansaariyo loo yidhaha waayo hooyadiibaa ansaar ahayde bal waa kan kolleyna waa isagu dabaqada lixaad ee ruwaadda waa qolooyinkaasi qaara taabiciin ama waxa weeyaan daa isla dabaqo ahaayeen saxaabada qaar soo gaadhin laakiin aanay ru'yo saxaabiya u sugnaanin san bukhaari ugaba wariyey muslimna waa kaba wariyaa kollay qolooyinka usuushalena tirmidi baanu kitaabkiisa ku sugnayn inta kale waa ku wada sugan yahay wuxuu yidhi markaasi qaalo xadaanii abi aabbahay baa ii waramo wuxuu yidhi annahu samica bna cumara yaquulu wuxuu maqlay cabdullaahi bni cumar xaaluu ku qowlayo saxibtu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan la saaxiibay fakaana wuxuu laa yasiidu mid aan ka siyaadin fi safari marka uu safarka yahay safarka dhexdiisa waa salaada calaa ragcatayni laba ragcadood oo waa dee intii la gaabinayey maqribka uu ka siyaadin jiro saddexdii buu tukan jiroo lama gaabiyo maqribka ee waa salaadaha la gaabinayo uu gaabin jiray uun talabaadna wax kale ma raacin jirin oo sunnayaala na muu raacin jirin weeyaan oo labadaa ragcadood wax kamuu siyaadin jirin salaaddii ma taamyeelahayn sunnana kuma kordhinahayn oo ama uu ka horreysiye ama kaba dambaysiye ibnu cumar labadaasun baabuu tukanayay intaa uu safarka yahay wa abaa bakrin wa cumara wa cuhmaana markaa ilmee saxiibta rasul fa kaana laa yaziido ibnu cumar baa leh rasuulka ilaahay kamuu siyaadinayn marka ay safarka noqoto calaa ragcatayni waa hadalkii ibnu cumar markaasaa muxuu yihi wa abaa bakrin waxay ku cadfantahay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam saa daraaddeed ee waa ficilkaa hore a inoo nasbinaya oo wa saxibtu abaabakrin abaabakarna safar waan u raacay wa cumara cumarna safar waan u raacay wa cuhmaana cuhmaanna waan la saaxiibay kadaalika saas oo kale oo iyaguna kamay siyaadinahayn labadaa ragcadood radia allaahu canhum bal sidaan sheegaya baab baa inoogaba dambeeya baabkan oo isaguna xagga tarjamada dee adigu aada ay isugu dhow yihiin baabkaa dambe ayaynan kalaamkana insha allahu tacaala kuba arki doonaa wixii bal intaa ka siyaadsane waxaa jira uun xadiidkan dambe wa cuhmaana kadaalika xalay waxaan soo maray inuu cuhmaan taam yeeli jiray salaada walow dee uu ta'wiil ahaan uba ayaa taamyeelkiisaasi ahaa bal xadiidkanna waxaa kuba sugan inuu cuhmaanna labadaa ragcadood aanu ka badin jirin kollay laba arrimood baan ku jamcinaynaayoo mid ahaanin waxa weeye waa lafdi muslim sida dhacdayoo layidhaaho wa sadran min khilaafati cuhmaana waa qeyb cuhmaan khilaafadiisii ka midoo waa intii hore uu salaada dhammay aan uu gaabin jiray aanu taam yeeli jirin oo bal markaa taas inagoon kala qaadin safarku manaasil buu ahaa mise muqiim bu markaas mise saa'ir mid soconayuu ahaa waqtiga uu cuhmaan taam yeelayay waa qeybtaa hore oo waqtigaa hore uu taam yeeli mee gaabin jiray markii dambe waa taam yeelay eh bal taasi waa tawjiih tawjiihka labaadna waxa weeyaan wa cuhmaana kadaalika markay noqoto dee cuhmaan xaalada safarka kollay mino markii uu joogay baa laynoo soo naqliyey inuu gaabinayay mae taam yeelayay xalayna waxaan soo sheegnay asbaabaha ama ta'wiilaadkan halkan iyo waxyaalaha lagu xambaaray cuhmaan gaabintiisa iyo taamyeelkiisa inay kaba mid ahayd inuu arkayo ruux markaa uu isagu waa isaga ijtihaadkii ruuxu intaa uu socdo socodka uu ku jiro salaaddii inuu gaabinayo kol hadduu safarba haba ahaadee laakiin muddo iska degan yahay uu iska negi yahay inaanu gaabinahaynba oo bal matalan markaas laba yidhaaho dee cuhmaan waa markaa xaaladaa u dee uu marka dambe uu taam yeelayba waqtigaa uu socod iyo sayr uu kuba jiro ayay cuhmaantiisuba ahayd ee bal laftigaa muslim ayaa ahaa oon horraysiinaynayo oo cuhmaan khilaafadiisa qaybtii hore ayuu isaguna san yeeli jiray bal xadiidka iyadata inooguba sugan horta oo imika ibnu cumar waxa weeyaanna uu inoo soo naqlinayaa in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caley dee asxaabtiisna isagiibay kuba raacayeene marka uu safarka yayay laba ragcadood uu ku gaabsan jiray kollay waa markay rawaatibta noqoto salaadii oo sunnayaal raatiba inaanu tukan jirin bal baabkan ka dambeeyana waxbaa inooguba sugane labada baab baan mar isla macnayn doonaaye waaba kan baabkii ku xigay oo wuxuu yihi raximah llahu tacaala imaam bukhaari baabu man tadawaca fi safari fii gayri duburi salawaati wa qablaha hadakani baabu bayaani man wuxuu baabkii caddayntii yahay man shaqsigii tadawaca isagu sunno tukaday fi safari safarka dhexdii sunnaystay fii gayri duburi salawaati salaadaha dabadood wixii aan ahayn oo salaadahan faradka ah dabadood wixii aan ahaynee waqtiyo kale oo waa dee nafligii mudlaqa ahaa ama salaad habeennimo lahaa ama duxo lahaa bal taa isagu waxa weeye sunno isagu tukaday iyadna caddayntii ayuu baabkiisii yahay wa qablahaa bal halkana kollay xaafid muxajar oo kale tarjamada uu dhigtay wa qablahaa kuma sugna oo waana labada tarjamo siuu isugu geynayo bukhaarina ikhtiyaarkiisii kaba dhigayo oo uu leeyahay imaka halkan nafyigan waxa weeye horeynu soo maray wuxuu ku xambaaran yahay dubru salawaat buu kuba xambaaran yahay ee wixii ka horreeyey kuma xambaarnayo sunnayaashii aan salaada kuba xidhnaynoo markaa tarjamadu ay noqoto uun salaadaha dabadood ciddii bal aan sunno tukan inuu taas waxa weeye me waxa weeyaan tadawuc salaadaha dabadood sunno ma tukan waa tarjamadii hore waa salaadaha dabadood wixii aan ahayn ciddii iska sunnaysatee sunnaba tukatay bal wixii kuba yimi ee kuba soo arooray bal taasba weeye oo markaa iyada haddaan taan idhaahno waxaa cibaarada kaba baxaya salaada horteed raatibada hadday tahay bal waxa weeyaan kolley raatibada uu soo naqlin doonaano waa salaada subax waxaa kaloo kaba baxaya iyaduna nawaafishii aan salaad kuba xidhnayn sida tahajudkii oo kale iyo witrigii iyo salaadihii kale waqti kale oo maalinaba layska tukanayay laakiin aan kuba xidhnayn oo bal markaa waxa weeyaan iyada axaadiidta soo socota markaas waxay dee ku kooban tahay haddii aanu rasuulka ilaahay tukan dubru salawaat bay ku kooban tahay wixii salaadee kale sunnae ruuxu uu tukanayo iyada rasuulka ilaahay way noogaba sugantoo uu laba yimi taas baa macnaa tarjamadu noqonaya laakiin haddii bal aan idhaahno fii hayri dubri salawaati wa qablaha oo man tadawaca ruuxii sunnaystay fi safari fii hayri dubri salawaati salaadaha dabooyinkooda wixii aan ahayn taas sunnaystay haddii aan halkan raacinno wa qablihaa bay noqonoo iyo horteedba kollay tarjamadii horena dee waxa weeyaan aad bay iyada taasin jaanib way iskuba xidhnaanayaan ama waxa weeyaanuun tani jaanibjaanibkaygu taasina nafyi unbay ahaydba oo iyada taasi waxay ku qaydeen dubru salawaat wa qablaha tanna waa wixii aan dubru salawaat wa qablaha ahayn sunnihii ahayo kolley labada tarjama saasay kala dunaanaya haddii laakiin wa qablaha aan idhaahno oon idhaahno man tadawaca fi safari fii hayri dubri salawaat oo xaggii maxalkeeda salaadaha dabadood wixii aan ahayn sunno tukaday wa qablaha ay wa qabla salawaat salaadaha horteedna tukaday iyada markaa hadalka uu inoo soo naqlinaya waxba intana in la saaro waxba uma baahnin aan idhaahno dee tarjamada lamay socon in hadalka inoo soo socdona kama hor imanayso iyada taa haddii la idhaahdo oo wuxuu yihi musanifku warakaca anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waa tukaday ragcatay ilfajri subaxa labadiisii ragcadood fi safari isagoo safara waa halkii wa qablahaa oon idhaahno ruux sunno tukaday salaada horteed labada ragcadoodna kolle xadiid muslimiyo ay wariyeen oo xadiid abu qataadiya xadiid abu hureyre iyaba waa kuba yimaadeen oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi saxaabada iyagoo habeen guuro gelaya oo habeen gelinkiisa dembe degay intay ka seexdeen salaadii oo dee waqtigii ay hurdadii laba tagtay markii dambe ay kaceen intuu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyhi saxaabada labadii ragcadood ay tukadeen markii dambena ay faradkii tukadeen safarna way ahaayeen salaad dhaaftayna way ahaydba weliba taas marka waa qabligii bacdi kolley kuma jiro axaadiidan kumama sugna rasuulka ilaahay inu marna tukaday axaadiiday nooguma sugna waa subaxa markay noqoto bal markaa taas oo iyada waa imaka uu tacliiqiyey xadiidku laakiin waa xadiid inoo saxiixa saa aan nidhi markaa bukhaarina ikhtiyaarkiisa suuxaaf ibnu xajar isagu halkan uu leeyahay oo uu ikhtiyaarkii suuxaba weeye salaadihii nafligii mudlaqa aha guud ahaan salaad ku xidhnayn waa la tukanayaa hadday salaada horteed ay tahayna sidaa subax oo kalena raatibadii waa la tukanayaa taasi waa la tukanayaa laakiin hadday ka dambayso lama tukanayo oo marka la eega hadyigii rasuulka ilaahay ma aha farqiga labada udhexaysiinayaana waxaa iyada bal matalan in kaba horeeya ee sunno ee salaadii dee sunni inta la tukadaa haddana salaadii dib loo aqiimayaayo looma qaadanayo in ama salaadii halkan ruuxii dee ama jaahilka ahaa inay labadani iyadii kaba mid tahay loo qaadan maayo waxaa jirta fasligan iqaamadii iyo bal umuurahaas lagu kala fasliyey laakiin haddii salaadii duhur oo kale markii laga baxo haddana laba ragcadood iyadoo laba la tukaday tii kale la tukado waxaaba iman karta in loo qaatay inay waxa ma jirto faasile in looba maleeyo inay tanna kuwii ay kaba mid tahay oo markaa tan baa farqiga udhaxaynaysa ay tahay bal horta taas wey laakiin waxaa jira xadiid kolley tirmidiya abu daauud iyo ay wariyeen bal horta tirmidiya ay wariyeen ar xadiid bara isagoo sheegay safarro badan rasuulka ilaahay inuu la galay inuu yidhi kamuu tegi jirin rasuulka ilaahay laba ragcadoodoo markaa cadceedu ay suusho waa duhurka horti bal taas wey bal xadiidka aimada qaarkood way daciifiyaan marka haddii la daciifiyo dee axaadiidan ma caaridayo barhkood waxay ku xambaaraan inuu yahay dee zawaalkii sunnihii zawaalkaba uu yahay oonay markaa raatibadii ahaynoo markaa isna gelayo sunnayaashii kale ee aan salaadaha kuba xidhnayn uu gelayo oo markaa taasna aanay wax mucaaradoa isagii axaadiidan mukhaalafa aanay imanahayn aimada iyagu sugaya in layska tukan karana bal waxaabay kaba dhigayaan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee waqtiya uu tukadayo waqtiya uu ka tegay labadaba inay jireen markaa xaalka uu jaais noqon doono uu jaais yahayba ama wax bannaan ay tahay ruuxu waa fududahay laakiin hadduu ka tegona aan loo diidahayn bal hadeer tirmidina marka dambeaan soo naqlin doonaan xadaanaa xafs bnu cumara qaala xadaanaa shucbatu can camrin can ibni abi leyla qaala anahu qaal camrigu waa camr bnu mura ibni abi leylana waa cabduraxmaan kolleyna hore waan usoo wada marray dadkan qaala wuxuu yidhi cabduraxmaan ibni abi leyla ma ambaa muu waraminoo axadun axad axad muu waramin annahu isagu ra'aa inuu arkay annabiya sala allahu calayh wasalam nebiga inuu arkay oo sallaa tukaday adduxaa duxo salaad duxo ah isagoo tukanaya duxo hayru ummuhaani hayru ummi haani'in ummu haani uun mooye markaa dakarad waxay sheegtay ana nebiya nebigu sala allahu calayh wasalam yowma fatxi makata maalintii fatxu maka iqtasala inuu maydhay fii beytiha gurigeeda uu ku maydhay oo fa sallaa uu tukaday hamaana rakacaatin siddeed ragcadood famaa ra'aytuhu waa hadalkeediiya maan arag bay tidhi sallaa isagoo tukaday salaatan salaad akhafa ka fududayd minha oo dee uu fudaydiyey hayra laakiini annahu rasuulkii ilaahay yutimu rukuuca wasujuuda rukuucda iyo sujuuddaba waa taamyeerayey bal taas bay tii bal horta tarjamadii man tadawaca fi safari fii hayri duburi salawaat wuxuu inoo wadaa waa salaadihii kale rasuulka ilaahay inoogaba sugnaaday inuu tukadeen salaadaha rawaatibta ahayn aan dubru salawaadna ahayn taasboo markaa xagga dubru salawaat ee marka la eego labadaa ragcadood walow ay raatibadii tahay waa qabligeed oo halkaasay kuba baxday xadiidkanna dee waa salaad duxa oo iyaduna salaadihii rawaatibta ahayd ka mid maaho waa kan rasuulka ilaahay tukaday isagoo safar ahaa waayo waa maka maalintii uu markuu soo galayba maka ayay ahayd gurigeeda uu kuba maydhay hadalkan uu leeyahay ibnu abi leyla cid ku warantay oo ay in rasuulkii ilaahay tukaday salaad duxo oon umuhaani ahayna waa isaga marka la eego ciddii uu isagu wax ka maqlay weeye ee waaqaca iyo sida jirta anfinteed maaho dee baabbaaba inoogu dambeeya haddii a la ydhaaho insha allahu tacaalana way dhowdahayba marka la eego tahajudka iyo markaan abwaabtaa gallo in duxada ayuu u dhigan doonaa tarjamo rasuulkii ilaahayna waa tukaday maalintan maalin aan ahayd axaadiid kala duwan oo qowl iyo ficliba way inooguba sugnaatay laakiin arrinku waxa weeyaanuun isagu marka la eego waa naftiisuu ka warramaya oo isagu muu arag axad isagu waxa weeyaan u soo naqliyo rasuulka ilaahay uga soo naqliyo salaada duxada laakiin taasi kama dhigna inaanu rasuulka ilaahay duxo tukan taa kama dhigna barhkood baaba salaadan salaatulfatxi kuba magacaabay dee markaa fatxi dhaco oo kale salaad la tukanayo kababa dhigay bal horta tan isagu ama iyada way inoo dambaysaa duxada iyo wixii kuba tacalluqsanayd muhimku waxaa jira uun rasuulka ilaaha safara inuu salaad tukaday aan ahayn dee salaadihii rawaatibtii aan ka mid ahaynun intaas weeye xadiidku xadiidkuna waa inoo dambeeya waa iman doonaa axaadiidtii kale la midka ahayd ama duxada sugaysayna way inoo dambeeyaan waqaala laythu xadaanii yuunusu can ibni shihaabin qaala xadaanii cabdullaahi bnu caamirin ana abaahu ahbarahu anahu ra'a nabiya sala allahu calayhi wasalama sala asubxata bileyli fi safari calaa dahri raaxilatihi xaysu tawajahat bih xadiidka xalaytaynu soo maray isagoo dee mawsuulana waan soo marray laakiin dariiqa cuqayl buu ahaa dariiqan bal markaas ayaynu soo marray oo xadiidku mawsuul ba yahay kitaabka imika laakiin halkan mucallaq buu ku yoodh dee bukhaari layth sheekhyadiisii ka mid maaha oo dee waxa weeyaan waa ka dabaqo horeeya oo sheekhiisii imika halkan waa ka maqan yahay si isagoo mawsuulaba waan aragnay xadiidka waxaa markaas halkana muxuu yidhi camir ibnu rabiica odhanaya rasuulka ilaahay buu arkay oo sallaa tukaday asubxata salaad sunnaha bileyli habeen waa salaad habeennimay ahayd fi safari waa xaalo safar isagoo kuba sugan calaa dahri raaxilati raaxiladiisa korkeeda kuba tukaday xaysu meeloo tawajahat bih xaggay ula kacday ay ula jeedsataybaa waxa weeyaanuun xaysu meeloo tawajaha ujeeddadu kolba xaggay ula socoto unbaaba qibladiisu iyo maqsadkiisu ahaa waa intaynu xalay soo aragnay ee maxaa jira safar isagoo subxa tukaday ama salaad sunnaha tukadoo salaad habeennimaa xadaثna abulيamaani qaala ahbarana شhucayb can الzuhriyi qaala ahbaranii salim bn cabdالlahi can ibni cumara radi allahu canهuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama kaana wuxuu ahaa yusabixu mid tasbiixsada calىa dahri raaxilati macnaa uu sunuu tukanayay weeyaan oo kolay lafdiga horta xalay soo maree macnaa yatanafal wey uu sunaysanayay calىa dahri raaxilati raaxiladiisa korkeed xaysu meeloo kaana uu ahaado wejhu kolba xagga uu jeedo isagoo qibladiisu ay tahay ayuu raaxiladiisa korkeeda salaada ku tukanayay yuumiqu waanu ishaarayayoo bira'sihi waa rukuucda iyo sujuudda dee muu dhigahayn oo wejigiisiina ma dhigi karayo imaka halkii ka horrayse waa ishaarayay isagoo san xalay soo mareen xadiid tirmideed ku soo naqlinay rukuucda iyo sujuudda kala hoosaysiinaya wa kaana ibnu cumara ina cumar wuxua yafcalu mid sameeya kana xadiidkana xalaytaynu soo maray laakiin xalay saynu kuba soo maray casharkeennii hore wuxuu horraysiiyey ibnu cumar inuu sidaa yeeli jiray waa mawquufka markaasuu marfuucii dambaysiiyey imika halkanna marfuucii buu horraysiiyey isagoo ibnu cumar waxa weeye in dee kii mawquufkiina dambaysiinaya kolley waxaanay faa'iidada kaba dhigan imika halkan mawquufkan uu kaba dambaysiiyey camalkii marka la eego oo ah in dee salaad sunno ah la tukanayo wakhtigaa safarka la yahay waa rawaatibtii wixii aan ahayn inuu rasuulkii ilaahay dabadiibo waa kaa lagu camal falayay lama nasakhin wax caaridayaa ma jiro wax laydhaa laga horraysiiyo ka raajixi ma jirto waa camalkaa mustamirka ee saxaabadiiba ay kuba dhaqmeene wax nasakhayna aanu jirin sidaa daraaddeed sunnihii wakhtigaa safarka la yahay waxa weeyaan iyadoo takfiifkan kalena uu jiro kolba halka jihaadii wejigiisa uu jeedo uun ee uu sii socdo uun qibladiisu ay noqonayso in laynoo ruqseeyo laynoo si fadligii ajrigii loo badsado bal imanka kolley axaadiistii baabka marka la eego raatibada maktuubada ka dambaysa uun mooye sunnayaashii kale axaadiidana way kulansatay وxadiidka warakaca الnabiyu slى الlahu عalيه waslm rakcatay اlfajri fi الsafar waa raatibadii qabla اlmaktuuba bal maala kan duxaduna ee waqti gaara ayaabuu leeyahay waa kan oo tan waxa weya waa salaad maalinimo la tukanayo waqti gaaranaba leh rasuulka ilaahayna safar isagoo waa tukaday kuwan dambena bal maala xadiidka khaasatan caamir bnu rabiicana waxaa kuba sugnayd waa salaad habeennimo oo rasuulka ilaahay tukaday isagoo safara in kan kaana yusabixu calaa dahri raaxilatiina dee habeen iyo maalin lama kala qaadine laakiin kolley un waxa weeyaan waa mutlaqu nawaafiluun oo dee waa sunnayaasha rasuulka ilaahay tukan jiraybo bal markaa in umuurihii aan raatibada ahayn ee baabka uu baabaystay khaasatan markaan idhaahno waa wuxuu isagu bukhaari saaraya wixii dubru salawaatuun ah ee wixii qabli ah ama sunnayaashii kale ah sunnayaashii rasuulka ilaahay way kaba sugantao laysuma diidayo oo dee ruuxii la yimaadaana rasuulka ilaahay baaba laba yimo oo kuba dayday kan layidhi rasuulka ilaahay ma samayno oo wixii kaba dambeeyey uun bal umuurihii uu taas uu soo ururiyey kolley waa inooguba dhantay imada halkan weeye kolley xagga marka leega ahlucilmiga tanafulkan safarka ruuxu markuu safar yahay la sunnaysanayo iyada hadduu yahay waxa weeye kolley aqwaal baa jirta barhkood yidhi kol haddii salaadiiba la gaabinayo wax sunno oo lalaba imanaya ma jirto taasna hadday idlaaqaan ay nawaafishii mudlaq ahayd ee kuwii kale ay sraaciyaan axaadiidan baa qowlkooda kaba hor imanaysa kuwa iyagu ku tegay jawaas iyo bannaaniyi si mudlaqana guud ahaana waabay jiraan ee waana tan aynu aragnay axaadiid rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xagga rawaatibtu bal taa subaxa waan haynaa xadiidka aan tirmidiya kaba soo naqlinayo xadiid bare ahaana waa taa nidhi waaba la daciifiyey oo uu lahaa duhurka laba ragcadood oo ka horreeya ama duhurka muu cabirina dee waa marka ay cadceedu iilato inuu laba ragcadood tukado kamuu tegi jirin bal taasna kalaamka ku jira waan sooba sheegnay laakiin waxyaalo kaloynu hayno oo rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh kaba dambaysiin jiray ama laba iman jiray bal xataa duhurkaa raatibadiisina dee xadiidkaa markan haddii laydhaa waa la daciifiyey iyadna noomaba sugne waaba taasoo laakiin barhkood maxay ku tegeen jawaas iyadna mudlaqa barhkoodna way kala qaadaan rawaatibtii iyo sunantii mudlaqa ahayd waana ibnu cumar oo kale madhabkiisusuu ahaa raatibadii lama tukanayo laakiin sunantii mudlaqa ahayd ama aan adigu ku xidhnayn taa waa lalaba imanaya kolley tirmidi baa wuxuu leeyahay hadal markuu axaadiidan ama xadiidkan ibnu cumar iyo soo qaado oo uu bal matalan xadiidkaa aan sheegayo ee aan lahaa tirmidi iyo dee barhkood way daciifiyeen isagu qariib buu ku tilmaamaaye laakiin bukhaari buu ka soo naqliya si wuxuu xasan ka dhigay waa siduu isagu matnigiisa kuba soo naqliyo markaasaa wuxuu sheegaa ee culimmada qaarkood inay leeyihiin waa wax jaa-isa in sunno la tukadaayo axmed iyo isxaaqiyabaabu uba tiiriya qolooyin bal matalan qowlkan ibnu cumar iyana uu soo qaadaayo marka hadal buu ku yar gunaadadaa uu leeyahay arrinku waxa weeyaanuun ruuxii iska daayeyna ruqsadan laysu ruqseeyey buu aqbalay oo waa laysu ruqseeyey waa laysu fudaydiyey waa taa salaadii faradkahayd baa layskaba yareeyey ee taasuu aqbalay kii isagu tukadaana waa cibaarada tirmidi ee matnigiisa kuma sugan dee fadli badan buu leeyahayoo markaasuu yidhaahno akaru ahlicilmina waxay doortaanba atadawuc ama sunnaha la tukanaya ay doortaanbo isagu waa isagoo raatibadiiyo umuurihii kala qaadayne laakiin kii isagu iska daaye dee ruqsadii buu aqbalay kii laba yimina dee fadli badan buu leeyahy oo ajrigiisii waaba cabiray fadli badan buu leeyahay ahlucilmiga intooda badanna waa siduu kaba cabiro waxay doortaanba bal tadawucaase bal waxa inoo sugan ee rasuulka ilaah inoogaba sugan nawaafishii mutlaq ahayd guud ahaan mid habeen iyo mid maalinba way inoogaba sugan tahay ruuxina inuu iskaba badsado ajriga badan baaba uguba jira markay noqoto raatibadiina laakiin waxna soo sugan bal maalan taa subaxa ayuun baan haynaa raatibo markay noqoto ama qabliyaha noqote ama bacdiyaha noqotee wax kaloo inooga sugan rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh oo bal maalan sunno salaadeed ah waa sunno salaadeed baan kaba cabiraynaayo salaadihii rawaatibtaa ama qabli ha noqdo ama bacdi kol hadday safar tahay inoogaba sugani ma jirto hadalkaa ibnu cumara laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana bal taasba weeye oo bal maalan kollay khulaasada kalaamkaayna marka la eego baabku intaas bay noqonaysaa baabuljamci fi safari bayna almaqribi waalcishaai wuxuu u baabaysan yahay hadakani baabuljamci jamcintii la jamcinayey waa laba markaa fi safari safarka dhexdii bayna almaqribi waalcishaai maqrib iyo cishaayiga dhexdiisa ama labadaa salaadood maqrib iyo cishaayiga laysu geynayay markaa safarka la yahay taas buu baabkeedii yahay sheekhu raximah llahu tacaala abwaabtii taqsiirku kitaabu taqsiir buu ahaa jamcintii salaada la jamcinayeyna halkan uu ku soo arooriyey oo waxay noqonaysaa bay leeyihiinba marka zamankii la eego taqsiir baa ku sugan labadii waqti mid ahaan baa la gaabiyey oo mid keliya lagu kaaftoomo jaanibkaas baa taqsiir kagaba sugan yahay weliba intaa ku muudayne ruuxii macduurka ahaa ee fadhi ku tukanaya axaadiidiisiina kitaabkan umu ku soo arooriya waa axaadiida dee inooguba sugane kitaabkan ama qaybtan taqsiirku inooguba dhammaan doono isaguna markaa maxay tahy jaanib buu taqsiir ka yahayoo afcaashii qaar baa dee la gaabinaya u kaba tegaya waa kan taagnidii la daayey hadduu noono markaa doomo ishaaraba ay noqonayso rukuucdiiyo sujuuddiio jaanibkaas buu taqsiir ka yaho waa umuuraha yar munaasabada kaba dhaxaysa islaba doontay xagga kale imika bukhaari raximahullahu tacaala baabkan muu qaydin oo jamcintii buu yidhi jamciguna hadduu ruuxu dee bal markaa socod ku jira iyo hadduu kol hadduu safariyay iskaba fadhiyo iyo hadduu socod deg degii uu kuba jiro labadii waa jamcintii laftigani uu ku wada dhacaya uu idlaaqay axaadiida uu soo horraysiin doonaana way qaydan tahaye laakiin xadiid mudlaqa isaguna axaadiida uu soo aroorin doono ayuu kuba jira malaha waana ikhtiyaarkii oo bal markaa saas buu u idlaaqay oo uu yidhi baabuljamci fi safari bayna almaqrib waalcishaa xadaثna cly bn cabdالlahi qala xadaثna sufyaan qala samictu الzuhriya can saalimi can abihi qala anahu qaal kaana الnabiyu slى اllahu عalيyh waslm rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yajmacu mid jamciya bayna almaqribi wاlcishaay maqrib iyo cishaayiga dhexdooda oo uu isu geyn jiray idaa jadda bihi sayru idaa jadda way ida shtada bihi way oo markuu adkaado bi isagaa sayroo socod adag buu ku jiraa socod baa dedejinaya uu socdaa marka caynkaasa ayuu maqrib iyo cishaayi isu geyn jiray oo maqrib iyo cishaayi ayuu isu geyn jiray xagga uu isugu geyn jirayna dee bal maalan lafdiga xadiidka halkan inoogumaba sugna ee laakiin dee riwaayaadka xadiidka kale dee iyaguna baabka kuba yimi ayaa wuxuu ahaa imaka kolle waa jamcu taakhiir buu ahaaye waa maqribka markaa bacda kaybuubati shafaq inta shafaqu dhacay dabadeed waqtigii cishaayi garay dabadeed ayuu isu geyn jiray maqrib iyo cishaayiga وqال إbrahim بن ضhmاn عن الxuseyn المclm عن yaحyى بn أbي kaثيir عن عكrmةa عن iبn cabاasi رadي الlه عnهma qal أنhu qاal bal xadiidku koley waa xadiiث mucalaqa xalayna ibrahim بn ضhmaan waan soo maray waa nin caabid ahaayo hiqo ahaayo qolooyinka atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa ka mida oo kutubta lixdaaba rijaashooda bukhaarina axaadiiث mawsuul ka wariyaba dee waaba casharka waa inooguba iman ee xalay taba waan soo maray oo dee waa xadiidkani waa mucallaq sanadka intiisii hore waa kan gooyeyba waxaana sheekhu raximah llahu tacaala ma xaafid maxajar sheegay bayhaqi inuu isagu sanadkiisa dhammeeyey oo lafdigan uu imaka inoo soo naqlin doono uu kuba xidhiidhiyey marka waa mucalaq xusein almucalimna xusein ibnu dakwaano isaguna waa rijaasha kitaabkan horena waa inoogu soo maray waanu inoo soo noqnoqon doonaa ibnu cabaas baa wuxuu uhi qaala kaana rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahi wuxuu ahaa yajmacu mid jamciya bayna salaati alduhri waalcasri salaada duhur iyo salaada casar idaa kaana calaa dahri sayrin hadduu socod korkii ku jiro macnaa uu soconayo oonu markaa deganayn dee salaada duhur iyo casar oo duhurkii hortiibaabu guuray waa socdaa waxba markaa waqtigaa duhur u galo muu dhaadhici jirine waa jamcin jiray oo casarkunbuu mar la tukan jiray wayajmacu bayna almaqribi waalcishaa'i maqrib iyo cishaa'iga dhexdoodana ee markaas saas oo kale waa idaa kaana calaa dahri sayrin ayuu rasuulka ilaahay jamcin jiray wacan xusaynin can yaxya bni abi kaiirin can xafsi bni cubaydillaahi bni anasin can anas bni maaliki radia allahu canhu qaala kana waa isna mucalaqun sanadkani laakiin laba ixtimaal baa halkan aimada mashuraaxdu ay sheegaanoo mid waa inuu ibraahim ibnu dahmaanuun uu isagana kaba warinayo wacan xusaynin waqaala ibraahimu can xusaynin can yaxya bni abi kaiir sida kii hore oo markaa ibraahim ibnu dahmaan uu xuseyn kaba warinayo waxaa kaloo ixtimaalka kale ay culimmadu muujiyaan halkan ay tahay inuu may e xuseynba un uu waxa weeyaan sanadkii imika uu bukhaari intii uu soo dhigtay uu kaba bilaabmayo aanay riwaayada ibraahim can xuseyn aanay ahayne arrinku uu yahay xuseyn xadiiduu warinayo yaxya bni abi kaiir uu kaba warinayo bal taa ay tahay oo markaas waa diin oo haddii aan ku cadafno waxay noqonaysaa waqaala ibraahim ibnu dahmaani can xusaynin haddii bal maalan xusein la yidhaho waa mucallaquna markaa arrinku maaha biqaydi riwaayati ibraahim ibni dahmaan canhu maahae waa xusein baaba dee wala uu mucallaq yahay kolley xadiidkana isagoo in barhkood dee uu mawsuul yahay waa inoo keeni doonaaye oo isagoo mawsuul inoo keeni doonaa qaala wuxuu uhi kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yajmacu mid jamciya bayna salaati almaqribi waalcishaai fi safari safarka dhexdii waa jamcinay bal imanka saddex xadiid buu ku soo arooriyay baabkan xadiid waa xadiidka ibnu cumaroo wuxuu ku qeydnaa idaa jadda sayr idaa jadda bihi sayr waa markaa uu socod degdeg oo dedejinaya uu markaa uu jiru ku sugan yahay ta xadiidka ibnu cabaasna kolley kama dheeraanaya kaase idaa kaana calaa dahri sayrin waa markaa uu socdo saa'ir yahay xadiidka anasna isagu waa mudlaq oo dee haddii uu markaa socdo iyo haddaanu soconba kol hadduu safar yahay lafdigan idlaaqiisu waa keenaya inuu jamciyo haddaan eegno mudlaqa iyo muqayadka in layskuba xambaaro dee si ay markaas ay ahayd oo xaggii usuulka ay ahaydba waxaabay keenaysaa xadiidkanna inaan qaydno anas ibnu maalikoon ku qaydno markay kuwaasoo kale xaalada ay tahay aan kuba qaydno oo marka aan nidhaahnaba markan la jamcinayo jamcigu kolley sa qasriga maaha qasriga aimada qaarkood waajib bay kaba dhigeen kuwaan waajib ka dhiginna waa sunno adag bay kaba dhigeen marka waxaa asala kol haddii safarkii muctabarka ruuxuu safrayo salaadiisa inuu taam yeelo maahay waa inuu gaabiyo laakiin jamcigu waa ka duwan yahayoo isagu waa xaajo iyo baahi ayaaba timaado taas baa haddii aanu ruuxu uba baahnayn aimada qaarkood karaaha ay kaba cabireen rasuulka ilaahina salawaatuullaahi wasalaamu calayh dee axaadiidata u badanna idaa acjalahu sayr idaa jadda bihi sayr iyo idaa kaana calaa dahri sayrin taasaa u badnaydoo bal ayaamihii uu mino joogay rasuulka ilaahay isagoo salaadii gaabinaya ayaanu haddana jamcin jirina salaad kastaba waqtigeedii tukan jiray walow labadii waqti ee midna wuquufku uu sugayey midna uu dee socodba lagu jiray musdalifo iyada uu jamciyey waqtigaa xajkiisii laakiin mino oo kale dee mid kastaba waqtigiisuu kuba tukan jirayoo bal markaa taa laba yidhaaho laakiin bukhaari san imaka tarjamada u dhigtay waaba isagoo idlaaqan isagii waxa weeyaan iska raajax yeelaya oo in mudlaqii in laguba camal falo muqayadkiina laga dhigo inuu fardi min afraadi saasaya oo mudlaqa lafdigan mudlaqa ee keenaya jamcin haddii naasil uu ruuxu degan yahay haddaanu deganaynba kol hadduu safar yahay inay xaaladii jirtay ay tahay oo qaydkana uu yahay uun fardu min afraad almudlaq marka fardu min afraad almudlaqna taqyiid ma keenayo ama takhsiis ma keenayo bal markaa taa laba yidhaaho arrintuu markaa bukhaari uu halkan kuba tegayo in jamcigii bannaan yahay safar kol haddii la yahay ruuxu ama ha socdo ama yaanu soconin socod adag ha kuma jiro oo dee socod ha dedejinaya ama yaanu dedejinin bal taasba weeye waa san axaadiida uu soo arooraya taa xagga culimmada marka la eega aqwaashooda oo kale ee kollay idlaaqan in badan oo saxaabada ka midna way ku tegeen madhabkan shaafici oo kale iyo dee waxa weeyaan thawri iyo axmed iyo isxaaq iyana madhabkooda waa idlaaq macnaha shardi maaha ruuxuu inuu socod adag ku jiro hadduu safar yahay laakiin uu iska degan yahay waa jamcin karaa waa jamcin karaa isagoo mid kastaba dee waqtigeedina tukan kara bal taasba weeye dee qolooyin baaba jira sida xanafiyadoo kaleoo jamciga ay aqoonsan yihin uu yahay musdalifo iyo carafaba bal kuwa kalaamkooda waan iskaba dhigaynaa bal matalan markaa a'immada qaarkood iyo uu kuba tegay waqtigaa degdega xaaladaa degdega uu kuba jira uu soconayo inuu jamciyo waxa weye laakiin kolle waxaan leenahay axaadiida badankoodu rasuulka ilaahi waxay u badan tahay xaaladaas si laakiin xadiid baa jira muwada aya kuba sugan oo ahaa rasuulka ilaahay waqtigii tabuuka laftiga xadiidkay ku timi rasuulka ilaahay dakhala waa dee uu jamciyey uma dakhala haddana waa soo baxay haddana salaadii buu jamciyeyoo cibaaro saasa oo bal maalan ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi inuu waxa weeyaan isagoo iska degan dee cibaarada siday culimmadu kaba qaateen waayo waxaa kuma sugnayd dee waa soo baxay markaasuu jamciyey haddana uu galay waa khaymadiisii buu galay haddana waa soo baxay oo uu jamciyey lafti saasoo muwada iyo kuba sugan baaba jirta oo markaa imaam shaaficiyana ay yidhaahaanba xadiidku wuxuu keenaya ama lafdigani keenaya inuu dee rasuulka ilaahay markaa uu naasilba ahaaye bal waa xadiidkaasi way jiraaneen laakiin xaaladii rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh uba badnayd waxay ahayd marka uu socodka uu kuba jiro in waxa weeye uu kuba jiro ee laakiin marka kale uu iskaba degan yahay qaaliban salaad kastaba waqtigeeda ayuu tukan jiray saas baana xataa aimadan iyo kuba tegay inay bannaan tahay oo ay bannaan tahay in iyadoo laiska degan yaha la jamciyaa caadadiisan badan markay eegeen ay yidhaaheenba tarkuljamci afdal shaaficiyadna qowlkoodu waa taasun haddaanad baahidani jirin tarkuljamci afdal imaam maalikna lagaba soo naqliyo inuu karaahaba yahay oo bal waxaan leenahay waxaa mudan ruuxuu haddii aanu baahi iyo aanay u jirin inuu iska daayo salaad kasta waqtigeedii tukayo kol haddaan wax mashaqo ugu sugani jirin inaa horena waynuu soo marray ruux xanuunsanayo jamcin kara iyadoo la negi yahay roob loo jamciyo jamcigii markaa waa lilxaaja kolkol iyadoo la negi yahay baaba lala iman karaa jamcigii qasrigu se waa dee sunnaha raatiba ama dee safarka uu leeyahay taasman axaadiidna koley waxyaalaha inooguba sugan intaa weeye wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala wataabacahu waxaa raacayo caliy bnu lmubaaraki wa xarbun can yaxya can xafsin can anasin koley taabacahu caliyun waa xuseyn cidda raacday wey xusein buu raacay oo xusein yaxya bnu abi kaiir buu kaba warinayay markaa caliy bnu lmubaarak ilhunaa-ina xadiidka yaxya bnu abi kaiir buu ka wariyey waxaa kaloo ka wariyey xarb xarb bnu shadaad baa la yidhaahaye laakiin marka la eego riwaayada xarbe bukhaari markaynu casharka ku arki doonaa iyadoo mawsuul oo bukhaari baa waslin doona sanadka dhammayn doona bal maalan taas amaa taa caliy bnu lmubaarak abu nucaym baa mustakhrijkiisa iyo isna sanadkeeda kuba dhammeeyey bal way raaceen oo waxay raaceen xusein can xafsin can anasin jamaca nabiya sala allahu calayhi wasalam weli kalaam baa jamcigii inooguba dambeeya jamcu taqdiimkiiyo jamcu taakhiirkii baa inooba dambeeya bal waxa weeyaan dee markaa kalaamkiisa inoo dambeeya baabun hal yu-adinu miyuu aadaamayaa waa shaksigii aw yuqiimu amase waa aqiimayaa idaa jamaca hadduu jamciyo bayna almaqribi waalcishaa maqrib iyo cishaaga dee haddii duhur iyo casrna uu jamcinayana waa isla miduun waa isla xukumuun bal waxa weeyaan kolley alfaadaha qaarkood oo inoo soo socoto xadiid aynu hore usoo marro oo xadiidkii ibnu cumaroo maqrib iyo cisha ay ahayd ayuu taas buu malaa yar milicsanayaaye miyuu aadaamaya oo macnaa waxa weeye ruuxii haddii uu salaad buu isu geynayaa laba salaadood kolley labadii waqti mid ahaan buu waxa weeyaan tukanayaa ma wuxuu aadaan iyo iqaamuu la wada iman mise wuxuu ku gaabsanayaa uun iqaamadii oo kale oo uu aqiimo uun taas buu ku gaabsanayaa kolley malaa umuuro intan ka yar badan waxay noogu xaj haddii ilaahayna gaadhsiiyo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh salaadiisii munsarife iyo ama xadiidkii jaabir oo kale iyo bal taasi iyo salaaddii carafa iyo kolley waxyaalo yar halkan way noogu ayaa inoo dambeeya ee imaka halkan axaadiid kolley baabkan kuba timi buu sheekhu soo naqlinayaaye ma aadaan ayuu la imanayaa oo waxa weeye mise waa aqiimaya uun taasoo iqaamunbuu ku gaabsanaya xadiidana kollay lafdigan oo cad oo aadaani inaguma soo socday bal waxay yidhaaheen waan arki doonaa إذا جمع بين المقرشاب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أنه قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال رأيت وحنرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله مرك وددجي الصير سعودك في السفر سفر كدحدي يؤخر سقودا بيسين هي صلاة المغرب صلاة المغرب waa soconayaa waqtigii maqrib galay buu soconayaa marka uma dhaadhacayo maqrib eh waa uu dibdhigayay xataa yajmacay ilaa uu jamciyo baynaha waa bayna almaqribi wa bayna alcishaay qaala saalimun saalim baa wuxuu yidhi adda xadiidka waa xadiidkaynu soo maray cashirka xalay inoogu jiray wa kaana cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ahaa waa ina cumaro aabbihii isaga yafcaluhu mid sameeya sidaa rasuulkii ilaahay uu kaba arkay idaa acjalahu sayru marka uu socodadejinayo maqribkuu u kaadin jiray ilaa waqtiga cishaay intuu kaba galayo markaasuu la tukanla jamcin jiray wa yuqiimu lmaqriba fa yusaliiha alaaan waa markaa waa gaadhay waqtigii uu tukanayey baa gaadhay waa sidii uu tukanayay baa san ah xadiidkana waynu soo maray wa yuqiimu almaqriba wa yuqiimu bal iqaamadii haddaan kuba fasirno wayuqiimu waa u aqiimayay oo almaqriba ay lilmaqribi salaada maqrib buu lafdigii u aqiimayay oo iqaamuu laba imanayay fa yusaliiha wuxuu tukanayay maqribkii alaaan saddex ragcadood uma yusalimu wuu salaamo naqsanayay uma qallamaa waxa yarayd yalbasu inuu nagaado macnaa markaa uu maqrib kaba baxo wax weyn ma sii fadhihi jirin hadduu wax sii fadhiyana wax yar bay ahayd oo lubsigiisu waayo aad bay u yarayd inuu nagaado waxaana xajiga inooguma dambeeya rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayhi markii uu maqribkii isagoo dibdhigay musdalifo soo gaadhay iyadoo weli gaadiidkii u rarna uu raran yahay oon la tu-in in salaadii waxa weeyaan maqrib uu tukiyey dabadeedna intii maqribii cishaa u dhexaysay rawaaxishii la tuu'iyey oo bal maalan dee la fadhiisiiyo bal taas oo kale oo waxaalo yaroo kooban bal taas dabadeedna cishaagii laba tukaday haddaba waxa yarayd inuu nagaado oo hadduu dee liqadaai bacd alxawaa'ij albasiita waaba dee suurtagal bay ahayd laakiin aad bay u yarayd inuu nagaado xataa yuqiima alcishaa ilaa uu cishaagii ay yuqiima lilcishaa'i weeye salaadii cishaayina haddana uu aqiimo fa yusaliiha ragcatayni laba ragcadood buu tukanayey uma yusalimu wuu salaamo naqsanayay walaa yusabixu ma sunnaysanayno baynahumaa waa maqribiyo cishaayiga dhexdood biragcatin waa min tacbiir iljusi wayrahat lkuliya dee ragcad keliya oo imaka halkan la tukanaya ma jirta waa laba ragcadood oo u dhexaysiin jiray oo raatibadii maqribi may jirin walaa bacda alcishaayi walaa yusabixu muu sunnaysanayno bacda alcishaayi bisajdatina tanna waa min tacbiir iljusi wayrahat lkuli uno dee sajdaa laga cabiray waxaana loo jeedaa salaad waa laba ragcadood iyaduna oo iyaduna cishaayiga dabadii wax salaadoo uu ka dambaysiin jiray may jirin xataa yaquuma ilaa uu ka kacayo min joofi leyl oo habeenka dhexdii oo salaad habeennimo uuba kacayo bal xadiidkay anasee marka dhoweyd aynu soo marray waa inoo dambeeya xadiidka tay iyada inooguma sugan imika hortaa lafti aadaan inooguma sugna oo wax aadaan inooguma sugna ee waxaa ku sugan xadiidkan ibnu cumar yuqiimu lmaqriba oo yuqiimu haddii aan kuma fasirona salaadii maqrib buu oogayey oo salaadii unbuu tukanaya xataa macnaha iqaamada may keentayna haddaan idhaahno laakiin laftigan dee san waa kan yusaliihaba kaba dambayse say kuna fasireen yuqiimu macnaa yuqiimu lilmaqribi bal maalan taasoo wuxuu la imanayey iqaamuu laba imanayey tadamana markaa aadaan nooguma sugnaa isagiina waa kan yidhi hal yu-adina aw yuqiimu dee kol haddaan wax aadaano na soo inooymi jirin laakiin dee waa taa aan leenahay rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh xadiidkii jaabir iyo khaasatan waqhtiga xajkiisii iyo dee way kuba yimaadeen inuu aadaan uu aadaamay salaadii intuu markii hore la aadaamay labadii mid kastaba gaar ahaan loo aqiimay aqwaal kalena waabay jirtaaye bal xadiidka ama dee durug kalena way jirtaaye riwaayaad kale intaasi waa shay inooba sugan oo aadaan waa jiraya labadii iqaamona way jirayaan baba maalan sida xadiidka inooguba yime laakiin halkan markaan eegno cibaaradan istifaamkuu soo dhigtay marka macnihiisi waxaaba weeye hal yu-adinu aw yaqtasiru cala aliqaama ma aadaan buu la iman mise iqaamun ku gaabsan waayo dee xadiidkana waxaa inoogu sugan iqaamun baa inooguma sugan laakiin dee markaan xadiidka isu wada geysano aadaanna waa jiraya iqaamana way jiraysaa taas baynoonu xadaanaa isxaaq xadaanaa cabdusamadi qaala xadaanaa xarbun qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanii xafs bnu cubaydillaahi bni anasin ana anasan radia allahu canhu xadaa waa xadiidkii markii dhaweyd uuna lahaa wa xarbun can yaxya xarb ibnu shadaad weeye kolle xarb ibnu shadaad baa la yidhaha abulkhadaabna kunyadiisu weeye waa nin reer basro oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa oo hiqa ah oo bal matalan kolley ibnu maaja mooye intooda kale ay wax ka wada wariyaan waana kaa markii hore lahaa wataabacahu caliyu bnu mubaaraki waxarbu ninkani isxaaqan ka horeeyana sheekhu raximahullahu tacaala wuxuu ku fasiray isxaaq ibnu rahawey inuu yahay waxaaf ibnu xajar baa taa isxaaqan kuba fasiray oo dee cabdisamad kaba warinaya kolley arrin mar horena aan sheegnayna way jirtaayoo xaafid ibnu xajaad iyo goordee isxaaq ibnu rahaweyh iyo isxaaq ibnu mansuur iyo bal bukhaari malaha inta sheekhyadiisee wada isxaaq ibnu ibraahim la yidhaha baaba dhowr ah sheekhyadiisuune laakiin dee dhowr isxaaq baa sheekhyada markaasoo markaa kolkol ishkaalku wuxuu yimaadaa marka iyagoo sanoo kale muhmala ay yimaadaan isxaaqi mayna mansuurba mayna ibraahimba ma qolooyinkii kalea markaa ishkaalku markaasuu yimaadaa xaafid ibnu xajarre markuu qolooyinkaa kala saarayo ee uu magaciioo muhmala dee aanay raacsanayn magacii aabbuhu uu doono inuu bal isxaaqyadii kala duwo in badan wuxuu ku soo celceliyaa isxaaqu bal maalan isxaaq ibnu rahawey xadaanaa ma yidhaahe ahbaranaa unbuu yidhaah ahbaranaa buu yidhaah markaasaa kolkol dee uu taasuu kuba kala saaraa in oo waa xataa kolkol wuxuu kaba cabiraa akhbarana un mooye wax kale ma yidhaha xadaana maba yidhaaho kolna dee cibaaro saasoo yaa nafyigaasi kuba sugnaanaya buu kusoo celceliyaa kitaabkiisa way kusoo noqnoqotaa ruuxii tatabucaana ama u fiirsadaana majmuucuu helayaa kalaamkiisa xaaf ibnu xajara oo taasa laakiin haddana maxaa dhacda meelo kala duwanoo xaaf ibnu xajar iyaday xadaanaa taalo oo isxaaqii ka dhigay ina ibraahim ee uu ka dhigay ina raawey halkan baa kaba mida meelo aynu hore usoo maraynaa kolley ka mid buu aan filaya xadiidkii laax boqol iyo labiyo toban iyadoo saasoo kale ay lafti seeni jiray waa sanad ka dambeeyoon raqam lahayn bal markaa kolley waxaana jirta malaa dee kutubtii imaka ama musadkiisina waxbaa lagaba hayaaye xaafidayimo kaleba way sheegaan cibaarada siiqada uu isticmaalay isxaaq inay akhbaranaa tahay ama ay uba badan tahay oo khadibo waa soo naqliya jaamiciisa inuu taa isticmaalo laakiin xaafid waxaa u dheer inuu yidhaaha aslan akhbaranaa mooye wax kale ma isticmaalo haddana waa kan kol kuba fasirayo bal markaa waxaan leenahay uun kolley isticmaalka isxaaq uu isticmaalaya akhbaranaa waa ta badan aqlabka weeye laakiin awqaadda qaarkeed waa isticmaalaa xadaanaa xataa inta kitaabkiisa laga madbaceyno dee akhbarana ha badnaatee waxyaalo saasa waa lagaba helayaayo dee markaa xaafid ibnu xajar kolkol iyadoo hadalkiisii labada hadal ay kala duwanyihin oo iska hor imanayaan tan anigu aan leenahay un waxa weeye isxaaq isticmaalkiisa xadaanaa u isticmaalaa naadir weeye laakiin way jirtaa halkan baaba kaba mida akhbaranaase waa ta u badan dee hadalkaa xaafidnaa kolley waa hadallo dee laga yaabo meelo kala duwan kuba sugan oo labada xaalaba ay la helayo isagoo san kuba fasiray laakiin hadalkiisa kalena jaanibkaasna mid iyo laba iyo saddex toona maaha ee in ka badan buu cibaaradaas soo noqnoqotaa kitaabkiisa wuxuu ihi markaas أن أنس رضي الله عنه xdثه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاna يجمعه waa جمcinaya بين hاتين الصلاaتين في السفر يعني wuxuu ujeedaa المغرب والعشhاء bal iyada halkana xadiiثkan imika inooguma sugna iyadana dee aadاn iyo iqaamo lakiin waxaan lena de أxaadiiثu intanun kuma dhama intanun kuma dhamo kol haddaana intan kuba dhammaynoo أxaadiiث kaleo aadاn iyo iqaama ay kuba timi ay jirto aqwaasha culimaduna kuwa aadaan iyo laba iqaamo yidhio naska daliilkoodna aada uba cad yahay kuwa laba aadaan iyo laba iqaamo sheegay kol iqaamo keliya kuwa sheegay intuba aqwaashu mala riwaayaadna intaba way kuba wada yimaadeene bal waxaan leenahay ruuxii dee salaada jamcinayay aadaanna uu la imanayaa laakiin laba aadaan lama imanayo labadan salaadoode aadaan iyo iqaamo labadaba ayuu u laba imanaya rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh markii xataa ay salaadaa subax kaba seexdeen maalintaa safarkoodii dee waa la aadaamay sunnii baa la tukaday haddana waa la aqiimay taas walow jamcinitaamay jirine dee marka xaala safar horena waynu usoo marray marka alaadaan lisafar abwaabtiisa ee laakiin tani waa xaalo khaasa waa cinda aljamci jamcina waxaan leenahay iyadaa dee kol haddii nusuus kale inoo timi bal aadaanna waa jiraya laba iqaamana way jirayaan baabun yuakhiru duhra ila alcasri ida irtaxala qabla an taziiqa ashamsu yu-akhiru waa dibdhigayaayo adduhra salaadii duhur ila alcasri salaadii casar buu u dibdhigayaa ruuxii musaafirka ahaa idartaxala hadduu guuro qabla an tasiqa shamsi intaanay cadceedu ilanoo macnaa iyadoon waqtigii duhur gaadhin baa safarkiisu galay ama sidee wasaaisheenan imika oo diyaaradii baa waqtigaa kacaysa gaadhigiibuu waqtigaa raacaya ama tii hore haba noqoto ruux hadduu doono uu kaadin jik dee uu isu dibdhigi karayayba isagu hadduu qabla adigu duhur uun uu safarkiisu yahay duhurkiibuu dibdhigi oo u kaadinoo casar buu markaa la tukan markaa waqtiga casar galo fiihi waxaa ku sugan halkan oo baabkan ibnu cabaasin xadiid ibnu cabaas warinaya can nabiyi sala allahu calayhi wasalam ibnu cabaas warinayo kolley xadiidka ay leeyihiin wuu ishaarayaa xaafi markaa bukhaari waa xadiidkii marka dhoweyd aan kaba soo baxnay ibraahim ibnu dahmaanna uu sheekhu sanadka kaba bilaabay ee ahaa kaana rasuulu llahi sala allahu calay wasalam yajmacu bayna salaati duhri waalcasr idaa kaana calaa dahri sayrin oo walow lafdigaasi dee sayr ha kuma qaydnaadee ma waxa weeyaan waqtiga horeu la jamcin jiray mise marka dambe dee kol hadduu soconayo oo uu soconayey salaaddii duhur umuu dhaadhac ahayn weeye salaaddii duhur umuu dhaadhac ahayn maxaa arrintu ay ahayd casar buu kolley la jamcinayay oo uu dibdhigayo dee cidimay odhan markaa isagoo fii xaali markaa sayr buu tukanayaa taas may jirin markaa dibdhiggaas xadiidka aynooguba sugan xadiidkaa hore ayaa adiladiisii kaba miduu leeyahay waana xadiidkaa marka dhaweydaan ka soo baxnay xadaanaa xasan alwaasidiyu qaala xadaana almufadal bnu fadalata can cuqayri can ibni shihaabin can anas bni malikin radia allahu canhu qaala anahu qaal xagga sanadka kolley xasan ibnu cabdilaahi ninkan ibnu saal baa la ydhaa reer waasid aabbihii baa reer waasid ahaaye isagu mar danbuu soo degay markaa aabbihii masar masar baanu ugu dhashay siduu halkan waxa weeyaan sheekhu ama xaafid inoo faa'iideynayo waana nin reer masara marka leega xasaan alwaasidi marka leega xasan ibnu cabdilaahi kolleyna waa dee sheekhan bukhaari oo qolada alcaashire horta bukhaari waxaa la wadaagsada nasaa-i iyo ibnu maaja baa la wadaagsada xaafid bnu xajarna wuxuu ka cabiraa saduuqun yukhdi oo cibaaradiisii taqriibu ku lahaa laakiin misi baa wuxuu soo naqliyaa abu xaatim kaba soo naqliyaa abu xaatim oo weliba nin mutashadida ajaanibkaas inuu tawhiiqiyey buu kaba soo naqliyaayo dee bal markaa intaa xaafid yidhi waaba ka heer sarreeya marka la eego tawhiiqa marka la eego abu xaatim araazi la eego sheekhiisanna mufadal bnu fadaala qaadino masar uu ka ahaayo waa nin isna reer masar oo hiqa ah caabidna ahaa faadilna ahaayo kolley kutubta lixdaaba isagu riwaayo ku wada leh dadkii atbaacu taabiciinta ee dhexana kaba mid ah wuxuu yihi markaa waxaanu sheekhu halkan shaarixu u yar dhigay nin kaleo xasaan ibnu xasaan la yidhaaho barhkood ay u qaateen inuu sheekha bukhaari halkan yahay laakiin ninkaasi waa nin lana daciifiyey kutubta lixda ana riwaayo kuma laha oo kolley ishtibahaasi ma jiro ina riwaayo kuma lehe tamyiis bay ula yimaadaan qaala wuxuu yihi marka anas ibnu maalik kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idartaxala marka uu guuro qabla an tasiiqa shamsu cadceedu inta aanay suulin hadduu guuro oo dee safarkii socodkii uu bilaabo akhara waa u kaadin jiray adduhra salaada duhur oo waa dibdhigi jiray ilaa waqti alcasri ilaa waqti casr buu u dibdhigi jiray uma yajmacu baynahumaa labadoodu mar wada tukan jiray oo uu jamcin jiray isagoo dee duhurkii horreysiinaya waidaa zaaqat cadceedu hadday suusho cadceedu hadday suusho isagoon weli guurin waana la guuraya hadda laakiin duhur baa waqtigeedii galay markaa dee muu u kaadin jirin duhurka oma dibdhigi jirina sallaa wuxuu tukanayaa aduhra salaada duhur uma rakiba waa fuulaya oo intaanu iyada safarkii la bilaabin iyo socodkii iyo geedigii la bilaabin haddii duhur galo intuu salaada duhur tukado ayuu waxa weeye markaa guuraya xadiidku iyada xagga jamcu taakhiirkii sariix buu inoogu yahay axaadiistiisuna axaadiista dee jamcu taakhiirka kuba timina aad bay uga caddahay ugana dee markaa sariixsan tahay axaadiida jamcu taqdiim kuba timi way ka caddahayba rasuul waa taa kuwa horeynu soo marrayna waynu ku soo aragnay halkanna taasuu yidhi laakiin arrin baa jira duhurka oo keliya si waxaa daahirka cibaaraduna ay tahay ama dee ay cad ku caddahayba iyada marka duhur u galo haddii iyadoo duhur u galo isagoo weli negi salaada duhur buu tukanaya markaa casar buu soo rarayay xadiidka inooguma sugna waa fuulaya ee laakiin baab kale u dhigan doona waana baabkan noo soo socda ee balkan intii inooguba sugnayd ee tarjamadu dee waa taa aada iyo aada inooguba cad baabun idartaxala hadduu guuro bacdamaa zaaqat ishamsu cadcaddu intay suushay dabadeed salla duhra waa tarjamadii bukhaari waa isagoo dooranaya inaan jamcu taqdiim markaa jirin ibnu xasm iyo sidaa qowlkooduba yahay salla duhra duhurka ayuu tukanayay uma rakiba markaasuu fuulayo oo dee geedigii bilaabayay casarna dee waqtigiisii marka laga dego ayuunbaabu la sugayaa macna uu yahay ee bal waa ka baabka xadiidkiisii xadaثna qtaybة qala xadaثna الmfضل بن فضالة عan cqayr عan بn شhihاab عan أنس بn maliki qaala أnahu qaal kana rasuul الlahi slى الlaه عlيه waslm rasuulki ilaahi wuxuu ahaa ida اrtaxala marka uu guuro qabla an taziiqa shamsu cadcadu intaanay suulin ahara duhra duhurkuu kaadin jiro u dibdhigi jiray ilaa waqti اlcasr uma nazla waa dhaadhacayay fajamaca baynahumaa labadoodu isu geynayay fain zaaqat ishamsu cadceedu hadday suusho qabla an yartaxila salla duhra uma rakiba waa lafdigii uun aynu soo marray dee cibaaraad ama kelimaad ama xuruufta qaarkood unbaa kala bedelan bal xadiidka macnuhu waa inoo cadyahay ee markay noqoto cuqayl can ibni shihaab waxaa maxfuudka ka ee kutubta mashhuurada ah kuba sugan waa san imaka aan hayno oo ah kol haddii duhur u galo isagoon weli guurin inuu salaada duhurun tukanayay markaasna uu fuulayay oo markaas dee raaxiladiisii oo safarkii la bilaabayay taasna waxay keenaysaa marka la jamcinayo rasuulka ilaahay jamcinaya labada salaadood inay labada ta dambe waqtigeeda ay tahay waqtiga dambe uu jamcinayo aanu markaas waxa weeyaan in aanu dee jamcu taqdiim jamcinahayn culimmada qaarna tan bay u xujaysteenba bal markaas weeye xadiidkuna taa uu ku cadiyay laakiin waxaa jirta xadiidkan imaka aan hayno naftiisa ayaa isxaaq ibnu raahawey wariyey marka lafdigiisuna wuxuu ahaa kaana idaa kaana fii safarin fazaalat ishamsu salla duhra walcasra jamiican uma artaxal ismaaciili baa soo saaray waa riwaayo oo imaka tani kutubtii mashhuurka ahayd riwaayada cuqayrtani ha kuba sugnaatee bal riwaayada isxaaq ay barhkood yidhaaheenba dee meesha weliba la gaar barhkood ay la gooni noqdeen baa jira marka haddii duhurka u galo isagoon weli guurin duhur iyo casar buu israacinayay waanu guurayay bal maalan taas barhkood way cileeyeen laakiin dee isxaaq ibnu rahawey iyo shabaaba oo imika halkan kala warinaya oo lagu cileeyey inay la gaar noqdeen waa laba imaam oo xaafid oo dee kolley tafarudkoodu dhib weynoo saasa ma keenayo waxaa kaloo jirta iyaduna xadiidkaas oo naftiisa kan aan hayno oo mala xaakim wariya arbiciinkiisaoo markaas riwaayadiisa ay kuba timi iyadoo duhur iyo casar laysba raaciyo bal ay kuba timi bal waxaan leenahay kolley riwaayaad way ku yimaadeen laakiin riwaayaadkaa yimi xadiidkan aan hayno lama sinna la xoogna maaha ise riwaayaad baa yimi ama riwaayada isxaaq haba noqoto ama riwaayada uu xaakim arbiciinkiisa kuba wariyo xadiidkan imakaan hayno inuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh jamcu taqdiimna uu jamciye bal laakiin waxaa kaloo jirta xadiid abu dufayl warinayay oo mucaad ibnu jabal kaba warinayo kolley malaa waxay ahaydna tabuk bay ahaydba oo iyadana jamcu taqdiimkaasi uu kuba yimi xadiid kaloo ibnu cabaas oo axmediya ay warinayeen bal isaguna jamcu taqdiimkaasi waa ku yimi sanadkiisana kolley dacfi baa kuba sugan walow dee shawaahid kalena ba leeyahay bal markaa waxa weeyaanuun kolley marka la eego aynu eegno axaadiidta aada u cad ee xoogga leh baabka kuba timi waa taa jamcu taakhiirka jamcu taqdiimkana riwaayaad kala duwan baa kuba yimi oo dee kuwa imika aan tilmaamay ay kaba mid tahay dee waana mucdam ahlilcilmina kol haddii laysu jideeyey oo arrintani ay tahay takhfiif iyo mashaqadan safarka uu leeyahay taasoo kale in waxa weeyaan labadii macno ama arrinkii jamcu taqdiimkana waa ku sugan yahay macnahaas iyo xikmadaasi jamcu taakhiirkiina waa kuba sugan yahay waanay jiraan aimada qaarkood ama culimada qaarkood dee bukhaarina hadalka uu soo dhigtay waabaad moodaa in hadalkiisa saa lagaba fahmaye taraajimtiise iyaguna jamcu taqdiimka diidane bal waxaan leenahay axaadiidtan iminka kitaabka inooguma sugan yahaan jamcu taqdiim marna kuma sugnaaninbe jamcu taakhiir unbaa halkan iyo xajiyo waxa inooguba yimaado kuma sugan riwaayaadka mashhuurkiina taaba weeyaane laakiin bal riwaayaad ay kuba yimaadeen xagga marka la eego jamcu taqdiimnimo oo kuwa aan soo sheegay ah ayaaba jirta waana taa dee inta badan ahlucilmigu ay uguba tagaan in dee bal waxa weeyaan la jamcinayo labada xaalaba ay bannaan tahay taase laakiin waxaana inoo horeeyo inaan nidhi jamcigu kolle waa lilxaaja ha eego jamcu taqdiimna waa la iman karaa jamcu taakhiirne laakiin haddii uu mid kastaba waqtigeedii iyadoonay mashaqa ugu sugnayn tukan karo saasaa mudan inuu mid kastaba waqtigeedii tukado haddii dee socod jiro ama socod uu filayo oo dee imika waqtiyada qaarkood in badan baanay taasi dhacdaa ama waxa weeyaan kolley mashaqa ay ugu sugantahay inuu mid kastaba waqtigeedii ilaaliyo dee waata xataa iyadoo la negiyaa kolkol jamcigii laba iman karaa xaalooyin gaar oo tirsan eh dee bal matalan taasna waxay noqonaysaa shay jaa-is ayay noqonaysaa taasumaan bal kolley waa khulaasadii kalaamkoodan baabu salaati alqaacidi waa kolley intii uu kuba khatimaya ruuxii qaacidkaa salaadiisii wallah subxaana wa tacaala calaa